bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waana kaaga mahad celinaynaa ee fursadda ee aadna siisay jasaak allah khayran walaalka waa dhowahay idaacadda islaamigana waan kusoo dhowahay allah ku barkeeyo waa tahay ee alwaali su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee jubbada dhexe bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd jasaak allahu khayran akhuuna wilaayada guud ahaan waa nabad alxamdu lilaahi aada ayay u fiican tahay xagga nabadgelyada waxaa la dhihi karaa waa boqol boqol alxamdulilah wilaayadu waa wilaayadka islaamiga guud ahaan markii loo fiiriyo oo wilaayada keliya ee maanta cadowga uusan wax maqara ku lahayn bifadli illaahi waraxmatihi si guud waa nabadgelyo qabaa'ilka muslimiinta ee deganna daris wanaag iyo walaaltinimo iyo nabadgelya ku wada nool yihiin xaaladda guud ee ganacsigana aada ayay u fiican tahay waxbarashada iyo xoolaha iyo mataqaanaa beeraha iyo guud ahaana markii la yidhaha wilaayada waxaa la dhihi karaa marxaladii ugu wanaagsanaa ayay ku jirtaa ilaahayaana ku mahadsan subxaana wa tacaala
waa tahay haddii aan markan u imaano dhanka mashaariicda waxaa jira mashaariic horumarineed oo ka socday wilaayada bal waxaad inooga warantaa mashaariicdaasi iyo halkay wax marayaan jasaaka allahu khayran guud ahaan dee wilaayada saad dareemayso mashaariic ayaa ka socda oo khayri ah oo ummadda loogu khidmaynayo waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo oo kale magaalada jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanaa hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontaroolka kismaayo ilaa kontaroolka xamar oo waddo aada u dhib badan ahayd waa la hagaajiyey bifadlillahi waraxmatihi waddada dahabshiil ilaa kulanka xabiibo cali shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyey waddada ka baxda madrasada utruja ilaa madrasada alfurqaan iyadana waddooyinka la hagaajiyay ayay ka mid tahay sidoo kale waddada xunayn ilaa waddada weyne kontaroolka ku dhacda waddooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culeyska badan ee gaadiidkii dadku ku qabeen ayay ka mid ahayd mashaariicda ilaahaya subxaana watacaala inugu guuleeyey sidoo kale haddana waxaa socda waddada weyn ee isku xirtaa magaalada jilib ilaa magaalada kuunyo barow oo mashruuc culus oo aada u weyn uu ka socda ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala khayr wanaag inuu noogu dhameeya sidoo kale dee mashaariicdii webiga looga shaqaynaya ayaa iyaduna socda oo webiga lagu xirayay oo ummad dhibaatooyin fara badan ay ku qabeen mashaariicda horena xarakada ayaa juhdi badan ku bixisay haddana si aad og tahayba waa sanad walba dayactir iyo shaqooyin ayaa ka socda waxaana gacanta ku haya maktabka beeraha ee wilaayada jubbada dhexe iyo beeraleyda gobolka degan ayaa gacanta ku haya shaqooyin fiicanna way ka socdaanoo webiga dhinacyadiisoo dhanba waa waa la xiray oo si uusan mataqaana usoo jabsanin mashruuca biyaha ayaa isna ka mid ahoo ceelasha iyo dayactirka waraha iyo mataqaanaa baraagaha iyo hagaajinta dadka meelahay biyaha ka cabaan iyadan alxamdulilah wax badan yuu ilaahay inoo suurageliyey oo dadka biyaha si ay uga helaan ceelasha iyo meelaha waraha iyo keedadka biyaha jasaaka allahu khayra mashaariicdaasoo dhan waa inoo suuragaleen ilahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo siyaadiyo dhinaca waxbarashada iyo dacwada haddii aan u imaano waa sidee howlaha dacwada waxaa jira dad tilmaama in inta badan deegaanada baadiyaha iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka sidii la rabay aanay dacwadu u gaarin jasaaka allahu khayra waa su-aal fiican waxbarashada iyo dacwada gobolka markii la fiiriyo xarumo badan oo waxbarasho iyo dacwo ay ka socdaan ayaa gobolka furan guud ahaan magaalooyinka gobolka oo dhanba iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinka mu-asasaad tacliimiya fara badan ayaa ka furan sida qurduba oo kale madrasada al anwaar oo kale alhijra oo dugsi sare ayaa ka furan madrasada abubakar sidiiq ayaa ka mid a madrasat ibnu cabaas ayaa ka mid a ilaa heer jaamacadda alqima ayaa ka furan goobo waxbarasho diin ahna way ka furan yihin sida utruj oo kale alxikma oo kale maraakiis fara badan oo dumarku ay leeyihiin ayaa ka furan su-aasha miyiga ku saabsan dee way jirtaa miyiga ee magaalada dacwada isku si ma ahan asbaabna way jirtaayo magaalada de waxaa ku nool babilation fara badan waxaa ku nool dadkii cilmiga lahaa waxaa ku nool culimmadii ku nool waxaa ku nool raggii dee mataqaanaa ahlul cilmiga ahaa oo dhamaa jooga laakiin miyigu fursadaas ma haystaan maca daalika haddana lagama gaabininoo dacwatu al aryaaf ayaa jirta oo loo diro mar walba dowro waxaa jirta nuqabada qabaa'ilka loo qabto miyiga laga keeno dadka nuqabada sarsare aan ahayn kuwa hoose baadiyaha ku nool oo baadiyaha laga keena jirta oo loo qabto dowraad waxaa jira macalimiinta qur-aanka ee baadiyaha wax ku haya loo qabta ayaa jira dadaal fara badan iyo maktabka dacwaduna wadaa maktabka tacliintuna wadaa wilaayaduna dee garab iyo gaashaan ayay ugu tahay si guud marka waxaa la dhihi karaa dacwadaas iyo tacliintaasu mustawo fiican oo ilaahay looga mahadceliyay maraysaa sida aan rabnana ma aysan gaarino insha allahu ilahay ayaan ka rajeynaynaa inuuna gaarsiiyo waa tahay roobabka guga ayaa gobollada qaar ee dalka ka curtay gobolka jubbada dhexe waa sidee xaaladiisa maxaase lagu qiimeyn karaa roobka ka da-ay alxamdulilah roobka guga wuu inoo curtay oo wuxuu kamid yahay wilaayaadka islaamiga ee roobabku ay ka da-een rooba fiican ayaa ka da-ay oo biyodhig fara badan sameeyey afarta degmo ee gobolka uu ka kooban yahayba roobabku aada iyo u xoog badan yihiin bifadlilaahi waraxmatihi dhulalkii abaaraha iyo kulaylaha faraha badan ay ka jireen dhankan xeebahoo kale u badnaa wadadan burdunaalka iyo dhulkan xeebta ee mataqaanaa iyo culeyska faraha badan uu ka jiray waxay kamid tahay meelaha alxamdulilah maanta roobka faraha badan uu ka da-ayo biyodhigga faraha badan yeeshay guud ahaana wilaayada iyo degmooyinkeeda oo dhan iyo miyigeedaba roobab xoog laha ka da-ay oo warihii way buuxsameen toogagii biyay soo rogeen balliyadii oo dhan way wada buuxaan meel walba waxaa la dhihi karaa maanta meel hadda la dhihi kara waa abaar ama roobyariya ka jirta wilaayada guud ahaan kama jirto ilaahay yaana ku mahadsan waxaan ilaahay fadligii aadee webigiina sanadkan inuusan wax fatahaada samaynin taana ilaahay yaan uga mahad celinaynaa iyadoo biyo fiican oo fara badanna la helay oo guwa haddana webigiina wax fatahaada muusan samaynin ilaahay yaan uga mahad celinaynaa jazaaka allahu khayr wa iyaaka sheekhanaa markan waa dhanka tacabka beeraha wuxuu ka mid yahay gobolka aada waaliga ka tahay gobollada uu allah u kulmiyey dhulbeereed iyo dhuldaaqsin waa sidee xaaladda waxsoo saarka ee dhanka beeraha ee wilaayada jazaaka allahu khayran akhuuna beeraha fasaladii hadda lasoo dhaafay afar fasal oo isxiga waxsoo saarka beeruhu aada iyuu u yaraa waxaana sabab ahaa fatahaadda webiga oo dhibaato fara badan beeraleyda muslimiinta ee beeraha tabcata ku hayay laakiin hadda sanadkan ilaahay fadliga waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala dee beero fiican uu ilaahay inoo soo saaro dalag fiican dadkuna hadda beeraha tacabka ayay ku mashquulsan yihiin iyo falka dalag fara badan ayaa hadda abuuran sida haruurka iyo galeyda iyo sisinta iyo khudaarta noocyaheedeeda kala duwan ilaahay yaana ku mahadsan subxaanahu watacaala tacabka beeruhu aada iyuu u fiican yahay rajaduna boqolkiiba boqol fasaladii hore sanadkan waa ka rajo fiicannahay oo waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala inooga dhigo sanad barwaaqa daaqsinka xoolahana gobolka waa saaad u sheegtay gobolku wuxuu leeyahay dhul daaqsina oo ilaahay subxaana watacaala ku manaystay oo ay xoololey fara badan oo wilaayaad kala degama xataa barbax ugu yimaadaan xiliyada jiilaalka uu jira waana dhulka hadda roobaka badan ilaahay subxaana watacaala uu ku galadaystay oo aan rajeynayno xiliyada kulaylaha markii la gaaro inay xoolaha muslimiinta daaq u yimaadaan waana dhul ilaahay subxaana watacaala dee beero iyo daaqsinba isugu daray webigaa weyne jubbana uu dhex maro nicmo weyn ayaan haysanaa ilaah yaa ku mahadsan gobolkan dee saa dareemaysa wuxuu kamid yahay goboladii xilligii dowladdu ay jirtay wax soo saarka faraha badan laha xagga beeraha ayuu ka mid yahay jazaaka allahu khayr waa tahay inta badan marka ay dhacdo roob yari saameynta abaaraha waa la dareemaa ma jirtaa ama ma jiraan tallaabooyin aad u qaadeen maaraynta dhibaatooyinkaas sida in kaydad raashin la sameeyo dadkana lagu booriyo arrinkaas jazaaka allahu khayran abaaraha dhaca way jiraan guud ahaan soomaaliya way ku soo noqnoqdaan ka faa'iidaysigana waa wuu ku yaryahay guud ahaan dalka soomaaliya laakiin si gaara ka wilaayahaan annagu wilaayaadka muslimiintaan ka mid nahay wacyigelin ayaa socota oo bulshada aan ku wacyigelinayno taana bulshada wacyigelinteedii waan wadnaa in la helo keyd sidii keedadkii hore dowladdu ay sameyn jirtay a d c da la dhihi jiray oo raashiinka lagu keedin jiray xiliyada abaaraha iyo dhulka abaartu ka dhacdana lagu badbaadin jira dadka degan taana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala inoo fududeeyo dadkeennana dee wacyigelinta hadda way ku socotaa waana rajeynaynaa ilahay inuu noo soo wargelay biidni illahi tabaaraka watacaala waa tahay fariintaada ku wajahan ee dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe weliba si gaar ah marka laga hadlayo dhinaca tacabka beeraha maxay tahay fariinta wilaayada jubbada dhexe aan u jeedinayo iyo guud ahaan wilaayaadka muslimiinta oo dhanba waxaa weeye in tacabka beeraha ay ka faa'iidaystaan bulsho walba wixii ay tabcato ay soo saarato ayay leedahay dadkuna inta ay cuntadooda u nabad qabto u badqabto iyagoo soo saaranayaan waxay ka xoroobayaan cunto ay bani aadan kale ka soo iibsadaan oo lagu gumaysto oo gacanta lagu hayo ayay ka xoroobayaan marka waxaan dhihi lahaa tacabka beeraha lagu dadaalo wax soo saarka waxaan kaloo dhihi lahaa in la dhiirogeliyo dadka beeraleyda ah oo mataqaanayo laguna waxaan ku dhiirigelinaya weliba si khaasa inay beertaan dalaga la cuno oo aan lagu mashquulin oo keliya waxyaalaha mataqaanaye iidaanka beeraleydu hadda waxay u badan yihiin sisinta ay beertaan sisintuna waxaa la oran karaa waa iidaan keliya marka waxaan dadka ku boorin lahaa inay beertaan sida mataqaanaa geleyda haruurka iyo digirta iyo waxyaalaha lamidka cuntada noqonaya iyadoo sisintana meesha aan laga saaraynin laakiin kaalinta muhimka ee mugga weyn in la siiyo cuntada la cunayo sidoo kale shacabka muslimiinta ee wilaayada ku nool waxaan u dardaarmaya cuntada dalka inay cunaan si dadka beeraleyda muslimiinta laftirkooda suuq ay ugu yeelato badarkooda uu u gadmo caafimaad ahaan iyo tayo ahaan iyo waxtar ahaan waxa u roon dalaga dalkeena ka soo baxay in la cuno mataqaanay baasto talyaaniga lagu sameeyo oo waxay tahay aan la aqoonin iyo inaad cunto digir iyo geley dalkaadii ka baxday waxaa aada u wanaagsan midda dalka ka baxday taana dadka ayaan ku boorinayaa beeraleydan waxay u noqon lahayd dhiirigelin fiican walaalaha insha allahu tacaala guud ahaan intaas ayaan ku boorin lahaa ee wilaayada ku nool jazaaka allahu khayr waa tahay aad baad u mahadsan tahay alwaali kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan